إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه يقين يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله إخواني أنت كبعدي وحان إن شاء الله تعالى وحكتها من دوننا سيد أخ تلمامي سببها وإلهي سبحانه وتعالى قفك أقسي هذه رزق يزا رزق مركان لنا هاي waxaa soo hoosgelaya wax walba allah subxaanahu wa tacaala uu addoonka ku marnaysto oo siiyo ama ha noqoto cuntada uu cunayo ama ha noqoto caafimaadka allah subxaanahu wa tacala uu qofka siiyey ama carruurta allah subxaanahu wa tacaala uu qofka siiyey yacani risqiga noocaas oo kale ahi waxaa jira asbaaba haddii qofku la yimaado oo allah subxaanahu wa tacaala u siyaadinayo waxaa jira waxyaalo kale qofku hadduu la yimaado allah subxaanahu wa tacaala uu irsaaqadii kaga xanibayo marka waxaan wax ka taabanaynaa insha allahu tacaala wax ka mida waxyaalaha allah subxaanahu wa tacaala qofka ugu ugu siyaadiyo ama ugu badiyo irsaaqadda uu siinayo marka ugu horraysa waxaa la doonaya intaana sababaha u gelin inaynu ogaanno ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kastoo aynu joogno risqiga uu noo qoray alla subxaana wa tacaala wuxuu nebiga calayh isalaatu wasalaam leeyahay xadiis xadiisi qudsi ah ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina ruuxa alqudusa ina ruuxa alqudus nafata fii rawci ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa fii riwaayatin ukra wa ajalaha waxa uu leeyahay nebiga alayه الsalaatu wasalaam xadiiska xadiisu qusiga allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi malaku jibriil baa wuxuu ii sheegay oo qalbigayga ku tuuray ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa ajalaha naf dhimanaysaa ma jirto ilaa ilaahay subxaanaه wa tacaala risqigi u qoray inay dhammaysato mooye iyo ajashii allah subxaanaه wa tacala u qoray wakhtigu u qoray allah subxaanaه wa tacaala qofkaani inuu dhammaysta mooye naf dhimanaysaa ma jirto xadiiska qaybtaa hore waxay noo caddaynaysaa meel kastoo aynu fuulno iyo meel kastoo aynu tagno in ilaahay subxaanaه wa tacala irsaaqaddiinana siinayo iyo weliba ajashaadii inay kuu qoran yihiin oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu kuu qoray ama qofka u qoray markii uu caloosha hooyadii ku jiray waata nebiga calayh isalaatu wasalaam uu tilmaamayo in malag loo soo dirayo ama malaa'ig loo soo dirayo qofku marka uurka ku jiro hooyadii oo loo qorayo qofka ajashiisa iyo risqigiisa iyo qofkan wuxuu noqon doono marka maadaama lagu qoray risqigaagii meel kastoo aad ka dhacdo iyo meel kastoo aad tagto waxaad ogaataa risqigaagii ilaa aad hesho maahay ma dhimanaysid xadiis kale wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahy low anna bna aadam xadiis macnihiisu wuxuu ahaa haddii ibna aadamku oo yacnii sida uu ajasha uga cararayo ama geerida uga cararayo uu risqiga uga carari lahaa risqigaa soo raadsan lahaa siday geeridu u soo raadsato xadiiskaasi xadiis saxiixa weeyaan aan macnihiisu tilmaamayo oo nebiga calayh isalaatu wasalaam leeyahay qofka ibni aadamkaahi sida uu ajasha uga cararayo ama geerida uga cararayo hadduu risqigiisa uga carari lahaa risqigaa soo raadsan lahaa qofkaas meel kastaba u soo raadsan lahaa ugu imaan lahaa sida ay geeridu meel walba ugu timaaddo geerida maxaa leeyahy walow kuntum fii buruujin mushayada baa alla subxana wataala leeyahy hataa haddaa buuro hoosteed gashaan geeridu waa ini imaanaysaa saasoo kale risqiga meel kastoo aad tagto waxaad ogaataa inayn risqiga aynu helaynin alla noo qoray waxaa moodaa dad badan way ka maqan tahay arrintaa iyadaah dad badani way ka maqan tahay qanaaca la'aan badan baa jirta oo dadku waxaa laga yaabaa risqiga allah subxaanah wa tacaala siiyey inay ku qanacsanayn nebiga calayh isalaatu wasalaamna xadiis buu wuxuu ku lahaa qofka uu waagu u beriyo isagoo caafimaad qaba qofka waagu u beriyo isagoo caafimaad qaba inta alla subxaanahu wa tacaala uu siiyana ku qanacsan fakaأnnamaa xiisat اdunya aw kama qaala rasul lah sal alيه wasalam waxay la mid tahay qofkaas in adduunyada dhammaanteed loo keena bay la mid tahay marka wax kastoo lagu siiyey waa lagu qoray laakiin ku qanac marka nebiga alay اsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay ruux alqudus ayaa qalbigayga wuxuu ku tuuro ii sheegay naftu inayan dhimanayn ilaa ay risqigeeda dhammaysato marka nebiga calayh isalaatu wasalaam uu ku sii daray wuxuu leeyahay marka alaa fattaquu اllaha waajmaluu fi طalabi ilaahay subxana wa tacala ka cabsada oo habkaa risqiga u raadinaysaan qurxiyo hab wanaagsan u raadiya maadaama lagu qoray waa helaysaa meel kastoo aad gashana risqigaa waa ku imaanaya maadaama marka ad og tahay in alla subxaana wa tacala risqigaa kuu qoray uu qoran yahay oo aad helaysay meel kastoo aad tagto habka aad u raadinaysa marka hagaaji walaa yaxmilannakum istibdaa'a risq yo idinku xambaarin risqiga idinka daahay risqiga idinka daahay oo yani waxaa laga yaabaa inaad filinaysa in risqigii kaa daahay lakiin alla mar buu kuu qoray markiiba helaysaa yay arrinkaasi kugu xambaarin an tadlubuuhu inaad inaad ku dalabtaan bimacaasi illaahi alla subxaanahu wa tacala macaasidiisa fainahu laa yudrik ma cinda allahi ilaa bidaaca ilahay agtiisa waxa yaalla laguma gaaro daacad mooye ilahay agtiisa waxa yaalla haddii aad rabto inaad hesho daacadda alla subxaanahu wa tacaala u mar waa helaysaay laakiin adigoo risqigii lagu qoray haddaad haab xun ku raadiso ama macaasi ku raadiso ma helaysid weeyaan oo cumar radia allahu tacaala canhu baa waxaa laga warayaa waxa uu leeyahay bayna alcabdi wa bayna risqihi xijaabun addoonka iyo irsaaqadda alla subxaanahu wa tacala u qoray xijaab baa u dhexeeya risqiga lagu qorayo adiga xijaab baa kuu dhexeeya fain qanaca faradiyat nafsuhu qofku hadduu ku qanco oo ay naftiisu raalli ka noqoto wax alla subxaanahu wa tacaala isu qoray ataahu risquh waxa u imaanaya risqigiisa wain iqtaxama wahataka alxijaaba falam yazid fowqa risqih qofku hadduu iswaalo oo isku dayo inuu meel walba ka dhaco marna ma soo helaya risqigiisa wax ka badan ma soo helaysa marka waa inaad qalbiga gashtaa waay in lagu qoray risqiga allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiis kaloo xadiis qudsi ah waxaynu laga yaabaa inaan la yaabno waxyaala alla subxaanahu wa tacala xikmadiisa ka mid ah qofkan inuu caafimaad siiyey kanna inuu jiro siiyey waxaa laga yaabaa reerkan maanta inay gaajo u dhimanayaan oo laga yaaba gaajo aweyn cidi ka dhimatay reerkaana barwaaqa ay ku jiraan baa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qoladan uma caroonin umana waayo waxba uma waayin laakiin waa in la ogaadaa xikmo alla subxaanahu wa tacaala ba ka dambaysa maxaa qofkan irsaaqadda loogu badiyey kana loogu diiday xikmaddaas waxay tahay nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiis buu wuxuu ku leeyahay waa xadiis qudsi allah subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi inna min cibaadii man laa yuslixuhu ila alghinaa addoommadeeda waxaa ka mid ah mid ayan u hagaagsanaynba ilaa inaan qani ka dhiga mooye inaan maal siiya mooye walow afqartuhu haddii aan faqiir ka dhigi lahaa la afsadata calayhi diinuh diintiisa fasahaad lahayd ilahi subxana wa tacala ba wuxuu leeyay waa xadiis qudsiya weeyaan oo saxiixa xadiiska culamadu maa saxiixisay waxaa ka mid albani fii silsilati axaadiis saxiixa qofku u baahani waxa uu leeyahy nebiga alayh isalaatu wasalaam addoommadeeda waxaa ka mid ah qof ayan u cuntamin inaan ka dhigo ilaa inaan qani ka dhiga maahay aan noolaan karin haddaan faqiir ka dhigo qofka isagaahi diintiisa fasahaadaysa waina min cibaadii man laa yuslixuhu ila alfaq wain aqnaytuhu laa afsadata calayhi diinuh addoommadeeda waxaa ka mida mid aanay u suurtoobin ilaa inaan faqiir ka dhiga mooye haddaan qani ka dhigi lahaana diintiisu ka fasahaadi lahayd soo ma artaan marka waa xikma ilahi subxaanaه wa tacala noogu talagala weeyaan xadiisku waa dheerya wuxuu sii leeyay addoommadeeda waxaa ka mid ah qof uu caafimaadku haddii aan siiyo uu fasahaadinayo oo qofka isaga marad baa ilahay ku daa'imaa qofka ilahay mar ku daa'imaya xadiis kale wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa addoommadeeda qof maaragtay haddii aan maradka daa'imo u fasahaadayo oo ilahay caafimaad ba qofka u daa'imaa ilahay baa na yaqaana marka ilaahay subxaanaه wa tacala isagana aburto weeye isaga hawaasheenna garanaya waxaa laga yaabaa inaan la yaabno qof ilahay saaqadan u fidiyo iska badiyo oo uu siiyo qofna alla subxaanaه wa taعala ku nusqaamiyo laakiin in la ogaada fiican qof waliba ilahay subxaanaه wa taعala xikmaddiisa weeyaan wuxuu qaybna ugu diiday qaybna u siiyey alla uma waayin ilahay gacantiisa ma way ma waayin laakiin wuxuu saa ugu galaya waa xikmaddaa ka dambaysa weeye waxaa laga yaabaa hadduu maanta inuu ku qarqin lahaa waddankan maanta lagu qarqin lahaa maali wax walba inay fasahaadi lahayn ummaddan maantay maalkoodii naftoodii daraagaska geliyey oo qaadka iyo wixii la mida maantay shilinka helaanba ku gadaaya haddii ilaahay subxaanaه wa tacala maal siin lahaa ka war waxaa laga yaaba inaan fasahaadi lahaynba lakin ilahi subxaanaه wa tacala xikmaddana garanaya marka nebigu waa tilmaamay qof baa laga yaabaa waxaa u fiican inaan ka dhigo qani haddaan faqiir ka dhigo diintiisa fasahaadaysa qofna waxa u fiican inaan faqiirnimo ku hayo haddaan maal siiyo wax siiyo qofkaa diinta fasahaadaysa marka ilahi subxaanaه wa tacala baa ina ka badiyo ina yaqaan weeyaan ina ogaano weeye sen la socno alla subxaanaه wa tacala waxa uu leeyahay ina allaha huwa arazaaq ilaahay subxaanaه wa tacala isaga ah kan wax irsaaqa ilaahay subxaanaه wa tacaala isagaa wuxuu yahay kan wax irsaaqa oo qof weliba ha ogaado in alla subxaanaه wa tacala irsaaqadda ku siinayo wuxuu alla subxaanaه wa tacaala leeyahay ina rabbaka yabsuطu الriزqa liman yashaaءu wayaqdir inahu kaana bicibaadihi khabiira basiira u fiirsada ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaa irsaaqadda u fidiya qofkuu doono qofkuu doonana waa ka ciriiriyaa irsaaqadda alla subxaanaه wa tacala qofkuu doonu u fidinaya qofkuu doonana waa ka ciriirinaya inahu kaana bicibaadihi khabiira basiira ilaahay subxaanaه wa tacala baa yaqaana addoommadiisa warna u haya wuuna og yahay wuu arkaya marka muxuu ka fakri uga dhigay kana u dhigay ilahay baa yaqaana lakin waxaa la doonaya qofka intaa yar oo la siiyo inuu ku qanco weeyaan nebigeena calayh isalaatu wasalaam baa ka doortay adduunkai aakhira ka doortay nebiga calayh isalaatu wasalam intuu saxaabadii soo hor istaaga buu yidhi buu wuxuu yidhi addoon addoommada ilaahay ka midaba waxaa la doorisiiyey adduunka iyo aakhirada faاkhtaara bima cinda allah addoonkii wuxuu doortay ilaahay subxaanaه wa tacala agtiisa waxa ahaaday isagaa nebigu iska hadlayey adduunya o dhan baa loo bandhigay nebigu ma rabin waa tuuraha maalii walidunya maalii walidunya aniga iyo adduunya maxaa iska kaaya galay wutuu nebiga alay slat sl lahaa marka haddii ilaahay doono addoommadiisa cidduu doono wuu irsaaqadda u badin lahaa u badinaya cidduu doonana waa ka cihrinaya aayad kalena wuxuu ku leeyay alla subxaanaه wa tacaala walow basada allahu rizqa licibaadihi labagaw fi اlard haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu addoommadiisa yanii u fidin lahaa irsaaqadda oo siday doonaan loo siin lahaa adduunka dhan ba fasahaadi lahayn adduunkay fasahaadin lahayn walaakin yunazilu biqadri ma yashaa lakin alla subxaanaه wa tacala wuxuu doonaa qadar buu soo dejinaya inta uu doona abuu soo dejinaya inahu bicibaadihi khabiiru basiira ayaddu leedahay tano leedahay ilaahay isagaa yaqaana addoommadiisa marka inay ogaano weye irsaaqadan sideedaba ilaahay subxaanaه wa tacala na siinayo waxaa horta hor lagu gaaraa ilaahay subxaanaه wa tacaala cabsidiisa wayn arki doonaa oo ka hadli doonaa laakiin aa ogaataan way wax lagu qoray oo maalintii caloosha hooyada ah ku jirtay ayaa lagu qoray irsaaqadda ina helaysa meel kastoo aad gashana irsaaqadda alla kuu qoray waa dhammaysanaysaa laakiin inaad ku raadiso weeye hab wanaagsan ku raadiso haddaynu markaa wax ka tilmaanno asbaabaha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siyaadiyo risqiga ama alla alla subxaanahu wa tacala addoonka waxa uu siinayo asbaabaha uu ku siyaadiyo haddaynu wax ka tilmaanno si aynu asbaabta u raadinno allah subxaanaه wa tacala su noogu siyaadiyo risqiguna siinaya nooc kastaba ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama carruur lana siinaya ha noqoto ama maal ha noqotee waxa u horreeya marka u horraysa altawbaةu ilى اllahi wاlrujuucu ilayhi waاstikfaarih ilaahay subxaanaه wa tacaala loo noqdo qofku marka alla u noqdo oo alla u toobad keeno istikfaartana uu badiyo waa waxyaalaha qofka allah subxaanaه wa tacaala ugu siyaadiyo nimcaduu siiyey istikfaarta yacni qofka uu badiyo fadli badan bay leedahay fadligaasna aayaadkan baa noo sheegi doona an tilmaami doonno marka qofku hadduu badiyo istikfaarta allah subxaanaه wa tacaala wuxuu fidi u fidinayaa risqigii uu siin lahaa qofkii carruur waayey oo aan carruur la siinin hadduu istikfaarta badiyo allah subxaanaه wa tacala wuu siinaya qofkii aan maal la siinini allah subxaanaه wa tacaala hadduu istikfaarta badiyo alla wuu siinaya oo wuxuu alla subxana wa tacala qur'ankasta ku leeyahy faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kana gafaara nebiy llaahi nuux alayhi salaam alayhi wacalaa nabiyina salaam waxa uu leeyahay markuu ka hadleeya waxaan ku idhi ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista ilaahay subxaanaه wa tacala waa kafaar mid dembi dhaaf badan weeye intaa markuu sheegay ayuu wuxuu sheegay fawaa'idda ay leedahay istikfaartu oo wuxuu leeyahy yursil الsamaaء عalaykum idraara wayumdidkum biamwaali wabaniina wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara nebiy llaahi nuux wuxuu yidhi waxaan ku idhi dembi dhaafka badiya allah subxaanaه wa tacala istikfaarta badiya haddaa istikfaarta badisaan ilaahay subxaanaه wa tacaala roob uu cirka ina ka soo daynaya aa u tiro badan ilaahay subxaanaه wa tacaala maal badan buu inisiiya wayumdidkum biamwaali wabaniin alla wuxuu idinku xoojinaya ina u siyaadinayaa oo idin siinayaa maal aad u tiro badan iyo carruur aad u tiro badan qofkii carruurta waayey aawey qofkii irsaaqadda filaya in lagu cihiriyay aawey ilaahay subxaanaه wa tacala u noqo oo istikfaarta badso roobka innagu aad buu u yaryahay marakan sidal tilmaamo oo dad badan baan ka maqlay waxay leeyihin xoogaa roobku u yaraaday intaan yani tilmaannay meelo badan oo deegaan aan ahaan jirno biyuhi mara joogna degey waxa arrinkaas keenaysa waxa weeyaan inay raxmaddu yaraatay ama roobku yaraaday waa dunuubta badan u imaanaysa weeye waxyaalaha mawaanicta mawaanicda risqiga waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis buu wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon buu wuxuu ka xarimaa risqi uu siin lahaa bisababi dembi uu la yimi dembi uu la yimi awgeed ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uga xanimayaa irsaaqad uu siin laha ama carruura uu siin laha ha noqoto ama mataqaanaa maal uu siin laha ha noqoto roob uu siin laha ha noqoto dembi yar uu la yimi baa allah subxaanaه wa tacala uga xanimaya haddaynu istikfaarta badnana u fiirsada oo allah subxaanaه wa tacala u noqonno allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay roobka cirkaa roob ina ka iman lahaa aad u tiro badan yaa roobka waa la waayey xoolihii aawey reer baadiya aawey way dhammaadeen waxaa keenaysa dunuubteenna badannay waxaa laga yaabaa inay allah subxaanaه wa tacala wuxuusa raalli ka ahayn aynu nafteenna iyo maalkeenna ku bixinnay allah subxaanaه wa tacaalana haddaad saas samayso dagaal buu kula gelaya waxaa laga yaabaa awliye allah subxaanaه wa tacala inaan maalkeena kula dirirnay man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofkii cadow yani la dirira addoon aan yani weli aan leeyahay qofkii la dirira waxaan ogeysiinayay allah subxana wa tacala wuxuu yidhi dagaal waxyaalaha u waaweyn oo maanta loo xanimay irsaaqadda waxaa ka mida inaynu allah subxaanaه wa tacaala amarkuna siiyo ahayd inaynu sakada bixinno oo aan la bixin zakooyinka inaan la bixin nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiis bu wuxuu ku leeyahay qolo ma diido sakada ay bixinayso ma diido ilaa municu lqatr ow qitr waxaa loo diidaa reerkaa meeshaa degan ama dadkaa meeshaa degan inay dhibic rooba u timaadaan loo diidaaya sakada xoolihii oo la diiday keliya iska badaa dunuub kale oo aynu la nimiye sakadii xoolaha oo la diiday aan bixin baa waxaa la diidaya roobka loo diidaya marka nebigu wuxuu leeyahy walowla albahaa'im haddii aan xayawaankaan uunu jiri lahayn xabad rooba uma soo da'deen dadka ayaga ah dadkaas sakada diiday xoolaha sakada ka bixin waayey haddii aan bahaa'imku jiri lahayn xabad rooba looma soo daayeen marka u fiirsada ikhwaani dunuub lala yimaado ayaa waxay keenaysa tahay waxyaalaha u waaweyn oo qofka ilaahay subxaanaه wa tacaala roobka u diido irsaaqadda u diido raxmaddu hadday kugu yaraatay waxaad ogaataa dunuub baa jirta marka ilaahay subxaanaه wa tacala u noqo allah subxaanaه wa tacala marka wuxuu leeyahay roob baa ina siinayna carruur baa ina siinayna maal baa ina siinayna haddii dambi dhaaf lala yimaado ibnu kaiir raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay idaa tubtum ilى اllahi واstakfirtumuuhu وaطactumuuhu kahura الrisqu عalaykum haddaad ilaahay subxaanaه wa tacaala u toobad keentaanoo dembi dhaaf alla weydiisataan oo alla subxaanaه wa tacaala adeecdaan waxa idinku badanaya dushiina risqiga haddaa alla subxaanaه wa tacaala adeecdaan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala aad u toobad keentaan waxaa ku risqiga ku badanaya waxba ha sugin cid kale adu naftaada haddaa ka bilowdo naftaada haddaa ka bilowdo alla subxaanaه wa tacala u toobad keento oo aad caawa alla subxaanaه wa tacala u noqoto istikfaartana badiso adiga buu ilahay subxana tacala kuu badinaya risqiga ilahi subxana wa tacala baa qur'ankaas noogu sheegay ibnu kaiir marka isagoo sii wata hadalkiis wuxuu leey wasaqaakum rabbukum min barakaati الsamaaءi وأnbata lakum min barakaati الأrضi وأnbata lakum الzarc وdar'a lakum الdarc waxa uu leeyahay ibnu kaiir raximah اllahu taعaalى ilaahay subxaanaه wa tacala ba wuxuu idinka waraaminaya khayraadka cirku idinka waraaminaya wuxuu idin soo saaraya dhulka khayraadkiisa waa idin soo saaraya وأnbata lakum الzarc dhirtana allah subxaanaه wa taala idin soo saaraya waxaad beerataan dhulka allah wuu idin soo saaraya وdar'a lakum الdarc yani cannada xoolaha weeye allah subxaanaه wa tacaala xoolihiinana waa idin dararinaya xoolihiin wayni dhalaayaan xooluhu wayni badanayaan inta haddaa la timaadaan وأعطاaكم الأمواaل والأwلاad wuxuu idin siinaya alla subxaanaه wa taعaalى maal tiro badan iyo awlaad tiro badan buu idin siinaya qofkii faqiira oo maal waayey qofkii alla subxaanaه wa taعaalى uu ka dhigay caqiim وyajcalu man yashaaءu caqiima qofkuu doona subxana ta caqiim buu ka dhigaa carruurta alla u diidaa waa nimco alla subxaanaه wa taعaalى weeyaan nimcooyinka nimco alla subxana ta ka mid ah haddii marka alla subxana wa taala caqiim kaa dhigay waan arki doonaa xasan albasri oo nin u yimi oo caqiim ahaa u tilmaamay istikfaarta marka wuxuu leeyahy ibnu kaiir alla wuxuu ini siinayaa maal aa u tiro badan buu ini siinayaa iyo caruur aa u tiro badan wajacala lakum fiiha anwaaca himaar ilaa aakhiri mataqaanaa ee kalaamku uu yidhi ibnu kaiir raximah اllahu taعala fi tafsiirih marka intaa waxaan ku ogaanay aayadda ayadaahi alla subxaanaه wa tacaala haddaynu istikfaarta u badsanno oo alla u noqonno alla u toobadkeenno inuu alla subxaanaه wa taعala khayrkeena badinayo shakaa rajulu ilaa xasan اlbasriy qowlkii aan sheegaya waa kan xasan albasri ayaan u yimi uu u dacwooday muxuu ga dacwoonaya shiddaة اljadbi wa naqصi اlmaal wuxuu ga dacwooday yani abaar aad u xoog badan oo dhacday oo jirta iyo maalkii oo yaraaday waxaa yaraaday buu leeyahay biyihii baa yaraaday abaar aa u tiro badanna waa jirtaa buu uga dacwooday xasan albasri faqaala lahu اstakfir illaah ilaahay subxaanaه wa tacala dembi dhaaf weydiisa buy istikfaarta badi muxuu ka dacwoodo ka sheeganaya abaar buu sheegtay iyo biyihii oo yaraaday oo waxana haysta weeye waxa maantana haysta weeye abaaraha aa u tiro badan iyo biyihii oo yaraaday markaasuu wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanaه wa tacala dembi dhaaf weydiisa buy ninkaas waa ka tegey washaka alaakharu nin kalaa u yimi alfaqra faqri buu ka sheegtay isna xasanulbasri iyo fakri badan baa hayo maxaan sameeya xasanulbasrina waa taqaan axadu min ataabiciin fakri badan baa haye maxaan sameeyaa faqaala lahu istakfir illaah isagana wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacala u toobadkeen ilaahay subxaanahu wa tacala dembi dhaaf u weydiisto istikfaarta badi astakfir اllah astakfir اllah inaad tirada weye alla subxaanahu wa tacaala aad u badiso maxay dembi dhaaf kaa badiso wa qaala aثaalif mid saddexaad baa yimi wuxuu ku yidhi wuxuu u yimi wuxuu ku yidhi yaa aba saciid waa kunyadiisi weeye udcu llaaha an yarzuqanii alwalad waxaad alla subxaanaه wa tacala ii baridaa inuu alla subxaanaه wa tacaala igu irsaaqo caruur inuu igu irsaaqo fa inii caqiimun anigu caruur ma lihi caruur la'aan baana marka alla subxaanaه wa tacala ii bari buu ku yidhi xasanow inuu caruur alla subxaanaه wa tacaala isiiyo faqaala lahu اstakfir illaah kana wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanaه wa tacala u toobadkeen oo istikfaarta badi ilahay u noqo buu ku yidhi washaka raabic mid afraad baa u yimi oo wuxuu ka sheeganayaa jafaafa bustaanihi beertiisii oo aad iyo aad u qallashay waa abaaroo kale weeyaan faqaala lahu اstakfir illaah isna wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanaه wa tacala u noqo buu yidhi oo ilahay u toobadkeen faqaala axadu اljaalisiin raggii meesha fadhiyay nin ka mid ah wuxuu yidhi ataaka rajulan yashkuu ataaka rijaalan yashkuu anwaacan rag baa kuu yimin badan oo waxay kaaga dacwoodeen dhibaatooyin tiro badan waxaadna dhammaantood aad yani amartay istikfaarta inay toobad keenaan oo istikfaarta badiyaan faqaala xasan اlbasriy raximah اllahu tacaala miyaada maqal buu yidhi alla subxaanaه wa tacala qur'aankana ku leeyahay faqultu اstaqfiruu rabbakum inahu kaana kafaara yursil الsamaaa calaykum idraara wayudmidkum biamwaali wab aayaddan akhriyayna buu akhriyey aayaddaasoo qur'aankuma maqal inta ay nimankaas i weydiiyeen aad maqlaysay oo dhan dawadeedu waxa weeye inay alla subxaanaه wa tacala u toobad keenaan oo istikfaarta badiyaan astaqfir اllah astaqfir اllah waxba laga yaaba innaga dad badan waxay mataqaana haddaad sii fiiriso marka istikfaarta la akhrinayo qof baa wuxuu leeyahay istakfir اllah mid baa wuxuu leeyahay istakfir اllah qaabka xataa maarata alla subxaanaه wa tacala loo weydiisanayay inay ka khaldan tahay marka xasan albasri wuxuu nimankaas jawaabtooda uga dhigay kulligood oo ku yidhi ilaahay subxaanaه wa tacala u toobad keena haddaad irsaaqa doonaysaan haddaad biyo rabtaan haddaad roob rabtaan haddaad carruur rabtaan haddaad maal rabtaan kulli ilaahay subxaanaه wa tacala u toobad keena istikfaartana badiya buu ku yidhi meel fogba kama raadin waxa naga maqan way taas istikfaarta markay fadliga leedahay ambiyada alla subxaanaه wa tacaala baa ku baraarunji jiray oo u sheegi jiray dadkeeda hadda waynu soo arnay nabiyullaahi nuux oo yani saasoo kale leh fii suurati اlhuud nabiyullahi huud waxa uu leeyahay ويا qوم اsتغفirوu ربكم ثuma tuubuu إiلayه يurسل السماء عaليكم إdrاaرا ويزidكم quوaة إilى quوatiكم waa intii uu nabiyuلlahi nuux ku lahaa oo kale weeyaan dadkaydii dadkaygiyow ilaahay subxaanaه wa taعaalى dembi dhaaf weydiista istikفaar la imaada ثuma tuubuu ilayhi u toobad keeno culamadu badanaa markay ka hadlaya way kala leexiyaan istikفaartana wax gaara ku sheegaan toobadana shuruudo gaara u sameeyaan marka wuxuu leeyahay intaa haddaad samaysaan roob bacerkeenay ka imaanaya wayazidkum alla subxaana wa tacala wuxuu idiin siyaadinayaa quwata awoodda alla subxaana wa tacala idin siyaadinaya awoodda hore u lahaydeen ayuu alla subxaana wa tacala mid kale idinku daraya war haddaan awood doonayna xataa haddayna awood doonayna maanta waa inuu cadow kula dirirno oo aan magaalo kula dirirno waxaa laga doonaya inaa alla subxaana wa tacala marka hore u noqoto in alla subxaana wa tacaala maaragtay aad u toobad keento alla subxaana wa tacala inaad istikfaarta badiso ayaa lagaa doonaya meel kale wuxuu tilmaamay isla fii suurati اlhuudaas allah subxana wa tacala waxa ku leeyay qur'aankiisa واstغfiruu rabbakum ثuma tuubu ilayhi yumatickum mataaca xasana إilى ajali musamى wuxuu ley alla subxaanaه wa taعaalى istikfaarta alla subxaanaه wa taعala badiya alla u toobadkeena alla u noqda oo alla xaggiisa markaa u noqotaan yumatickum mataaca xasana maxaa kaa maqan marka ilى ajali musamى alla subxaanaه wa tacala wuu idiin raaxaynaya nolol fiican buu idin siinaya alla subxaanaه wa tacaala nolol aad jeceshiin buu idin siinaya ilaa aad jeshiin waqti laga gaaro intaa waxaynu ku aragnay marka istikfaartu inay tahay waxyaalaha ilaahay subxaanaه wa tacaala ama sababaha ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka uu ku siyaadiyo irsaaqadiisa ku siyaadiyo marka adigaaga naftaada baa lagaa doonaya marka inaad raadiso doonto weeyaan wax alla subxaanaه wa tacaala ku siina aad ku qanacdo oo aad ogaato alla subxaanaه wa tacala inuu kuu qoray saynu xadiiskii qudsi aan tilmaamaynin intaa markaan ogaana istikfaartu inay tahay waxyaalaha qofka lagu siyaadiyo ba haddaba alla subxaanaه wa tacaala istikfaarta wuxuu uga dhigay sife ay leeyihin dadka mu'miniinta ah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa biاlasxaari hum yastakfiruun dadkii laga hadlaya mutaqiintii weeyaan dadka mutaqiinta marka alla subxana ka hadlaayey waxay ahaayeen kuwa habeenka wax yar ka seexda habeenka wax yar bay ka seexdaan tafsiirka la geliya aad buu tiro badan yahay qola waxay ku macnayaan bayna almaqrib walcishaa bay aad tukan jireen qola intaynan seexan bay hor aad tukan jireen qola habeenkii bay soo kici jireen oo mataqaana habenki dhan bay tukan jireen si kastaba ha noqotee wa bilasxaari hum yastakfiruun dadkaas mutaqiinta ahi subaxdii markay hiirta hore tahay barka xilliga suxuurtao kale markay tahay ama hiirta waxa loo yaqaano hore ayay alla subxaanaه wa tacaala dambi dhaaf weydiistaan istikfaartay badiyaan alla subxana wa tala marka wuxu uga dhigay sife ay leeyihin dadka mutaqiinta ah dadka mutaqiinta baa iska leh waxaa arkaysa qof tusbax haysta oo saa u rogaay tusbixi iska sheekaynaya marka ama wax kale ku jira ama afka ka wadahoo yani adduunyo kale haysta istikfaarta noocaasoo kale waxaa laga yaabaa inay tahay waxyaalaha riqsiga noogu jidaba marka alla subxaana wa tacala aad weydiisanaysid dambi dhaaf waa in niyadaadu joogto weeye niyadaadu inay joogto weeyaan oo waxa afka ka leedahay carabkaaga mataqaanaa carabka waxa ka leedahay qalbiga kula socdo sababta marka qalbigaaga iyo carabkaagu ay iswaayaan xataa cibaadadu ma fiicnaba oo nebiga alay isalaatu wasalaam xadiis buu ku tilmaamaya habeen habeenada ka mid ah buu wuxuu soo gala masaajid markaasuu wuxuu ku arkay xarig ka soo laadlaada xarigii markii la weydiiyey nebigu saxaabada weydiiyey waxa uu gabar zaynab la yidhahda iska leh oo habeenkii masaajidka timaada tukatay habeen markii marka nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa lagu yidhi markay habeenkii tukanayso oo ay lulmooto bay xarigga cuskataa oo ku istaagtaa oo ku tukataa gabadha iyadaah nebiga alay isalaatu wasalaam wuxuu amray xarig in la furo dadkana wuxuu u sheegay qofku inta uu awood inuu tukado wey waxaa laga yaaba qofku inuu ilaahay subxaana wa tacala dembi dhaaf weydiisanaayo laakiin afkiisu isku habaarayo wax kale alla subxana wataala weydiisanaayo qofku marka marka caqligiisa joogo ayaa la doonaya qofku inuu dembi dhaaf alla subxaana wa tacala yimaado arrinkaas istiqfaarta bay ahayd towbadana alla subxaana wa tacaala marka dadka wuu ku baraarujiyey oo waxyaala alla subxaana wa tacala qofku ku jeclaado weeye oo istaaqaddan ugu siyaadiyo weliba alla subxaana wa tacala dadka gaalada waaweyn ayuu wuxuu la hadlaa hab cardiya inay toobad keenaan waxaa ka mid ah qolada gaaladaas in la socono la socono qur-aanka waxay ku yidhaahdeen si alla subxana wa tacala laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha almasiix qolaa tiri qola kale waxay leeyihin laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalu halaata qoladaasaa u hadashay oo qolana tiri ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay masiix ibnu maryam inuu alle yahay qolan leeyahay saddex ilaah baa jirta yidhi alla subxana wataala wuxuu leeyahay afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna habka alla subxana wataala ula hadlayo marka cilmiga balaagada la joogo runtii waxay ku leedahay macna aad iyo aad u weyn bay ku leedahay alla subxana wa taala miyaynan toobad keenayn baa leeyahay war miyaynan toobad keenayn oo alla subxaana wa taala u noqonayn alla subxana wa taala may u noqonayn oo toobad keenayn baa leeyahay ومن يعمل, ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى marka arrinkaas qodobkaas wuxuu ahaa qodobka u horeeya oo aanu tilmaanay waxyaala alla subxaanaه wa taعala qofka uu ku siyaadiyo waxa loo yaqaano risqiga waxaa ka mid a waxyaala alla subxaanaه wa taعala risqiga ku siyaadiya marka taqوى اllahi caزa wajal ilaahay subxaanaه wa taعala taqwadiisa ilahay inaad ka cabsato oo markaa lagu leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacalana ka cabsato waxaa laga rabaa asiri wاlcalan marka keliga aad tahay meel ku jirtana ilahayna ka cabsato markaad bannaanka joogto oo dadka la joogtana alla subxana wa tacalana ka cabsato oo ay yani ay isku mid noqdaan dadka markaa la joogto iyo markii aad keligaa tahaba isku si alla subxaanaه wa tacala uga cabsato weeyaan adigoo ku dhaqmaaya ilaahay subxaanaه wa tacala amarkiisa kana tegaya wax alla subxaanaه wa tacaala kaa reebay taqwada noocaas oo kale ahi qofku markuu la yimaado alla subxaana wa tacaala wuu irsaaqaa oo meelaanu ka filanin buu alla subxaana wa tacaala siiyaa wuxuu alla qur-aanka ku leeyahy waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib qofka alla subxaana wa tacaala ka cabsada oo alla subxaana wa tacaala ka baqa cabsidii dhabteeda alla uga baqa qofka isaga ahi alla subxaana wa tacaala wuxuu u siiyaa meel uu ka baxu siiyaa hadday dhib haystay dhibta alla meel buu uga saaraa alla subxaana wa tacaala wuxuu ka irsaaqayaa meel aanu ka filanayn bu alla ka irsaaqaya meel aanan ka filanayn baa irsaaqada kaa imaanaysa nin baa maalin anagu lacag u ururinayna masaajid baa wuxuu yidhi lacag baan meel ku ogaabiyey laba kun aan meel guri qabyo iga ahaa soomaaliya qabyo iga aan ku dhisayey markaasaa nin wuxuu intuu istaaga wuxuu yidhi haddaa waxaas waxaas bixisaa ilahay baa beddelkiisina siinaya ilahay baa beddelkiisina siinaya buu yidhi markaasaan waxaan ku yidhi lacagta labada kun oo masaajidkaasu maanta ugu baahan yahay ilaahay beddel buu ku siinaya iska sii lacagtii buu yidhi baan isku qoray lacagtii baan bixiyey buu yidhi waxaa ii soo dhacay lacag kale oo dawladdu iisoo dirta aanan filayn baa ii timi lacag kale oo aanan filayn oo tii ka badan baa dawladdu iisoo dirta buu yidhi walu fiirsaday meel kale alla subxana wata ka irsaaqaya usan filayn marka nabi ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib meel alla subxaana wa tacaala qofkaan aan ka filayn buu alla ka irsaaqaya laakiin waa waa goorma weeyaan goortaa ka baqdo allah subxaanaه wa taعala ayaddaana aayadaha aad u waaweyn bay ka mid tahay xataa uu cabdillahi bin mascuud leeyahay ina akbara aaya fi اlqur'aani faraxan aayadda ugu weyn aayadaha qur'aanka xagga farxadda waxa weeye aayaddan weeye waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib aayaddaana waxay ka mid tahay bu aayadaha u waaweyn aayadda ilahi subxana wataala qur'aankiisa xagga farxad ahaan qofka qofka ka farxinaysa iبن kaثيir رaحimh الlaه taعaaلى ayadda markuu ka hadlaya wuxuu leeyay وmaن yتقi الlaha فيma أmarah bه وtaraka ma نahaahu عanه yجعل lahu min أmrihi مakhرaجa وyrزqhu min جihaة la ykhطر bbalih waxa uu leeyahay iبن kaثيir raحimh الlahu taعalى qofkii alla subxaanaه wa taعaalى ka cabsada oo uga cabsada waxyaala alla subxaanaه wa taعaalى amray oo ka taga waxyaala alla subxaanaه wa taعaalى uu ka reebay ka taga intaasaa isugu imaanaysaa yani ereyga taqwa la yidhaahdaa aad baa looga hadlaa ma kala tacriifinayo qolob waxbay ku sheegtaa laakiin intaasay isugu imaanaysaa qofku alla subxaana wa tacaala wuxuu amray iyo meesha alla subxaana wa tacaala jecel yahay laga helo iyo qofka alla subxaanaه wa taعala wuxuu necab yahay iyo meesha alla subxaanaه wa taعala necab yahay laga waayo intaas weeyaan marka wuxuu leeyahay qofka intaa laga helo buy alla subxaanaه wa taعala wuxuu makhraj buu u bixiyaa wuxuuna ka irsaaqaa meel aan qalbigiisa weligeed ku soo dhicin qalbigaaga meel aan ku soo dhicin ba alla lacag kaa keenaya alla maal kaa keenaya laakiin markaasoo marka alla subxana wa tacala ka cabsano weeyaan laakiin markaynu xuduudda alla subxaana wa tacaala jebinay xuduudda alla subxaana wa tacaala markaynu baabi'inay oo jebinay oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalanu amre ka tagnay oo ummadda alla subxaana wa tacala ugu xadgudbay oo qof kastoo miskiinood la dulmiyey waxa weeye alla subxaana wa tacala caradiisa ku imaanaysa weeyaan iska badda alla subxaana wa tacaala inuu makhraj kuu bixiyey alla subxaana wa tacaala ciriir buu ku gelinaya waxa uu leeyahay alla subxaanaه wa taعaalى markuu taqwada ka hadlayay walow أna أhla الqurى aamanuu واتaqوا laفataxna عalayهim barakaaتi min الsmاءi والأrض walakin kadabuu faأkhadnaahm bima kanuu yagsibuun waxa alla subxana wa taala leyahy dadka haddii qolo meel degani magaalo dad degani ama reer meel degani ama waddan meel ku yaala hadday alla intay rumeeyaan alla subxaanaه wa taعaalى ka cabsan lahaayeen lafataxna عalayhim barakaati min الsmاء waxaan u furi lahayn khayraadka cid ka dhama u furi lahayn waa dad meel degani haddaynu isku tashanno keliya dadka degaankan degani ama hal reeroo guri cidla guri degani hadday intay isku tashadaan alla subxaanahu wa tacaala rumeeyaan cabsina laga helo ilaahay baa u furi lahaa waxa weeyaan nimco u furi lahaa sidaynu ognahay ilaahay qola wuu ku gaar yeeli karaa nimco oo waxaa nebiga calayh isalaatu wasalaam ka sugan xadiis uu leeyahay maalin maalmaha ka mida baa nin isagoo meel cidla aamarayo soconayo ayuu wuxuu maqlay samadu wuxuu ka maqlay cod ka maqlay codkaasuna wuxuu la hadlaya daruur buu la hadlayey daruurtiiba waxaa lagu yidhi soo waraabi beerta fulaan soo waraabi marka wuxuu way dhaqaaqda daruurti sa u soconaysay u soconaysay bay meel buura ku da'day biyihiina way socdeen waa soo dabagalay biyihiiba waxaan ugu imi say u soconayeen meel beer ah nin ku dhex jiro ninkii biyo la leexinayo markaasaa waxaan ku yidhi niyow magacaagu muxuu yahay wuxuu ii sheegtay buu yidhi magacii uu samada ka maqlay uu ii sheegtay markaasaan ku yidhi war niyow beertan maxaa ku samaysaa magacaagaan samada ka maqlay la amray daruurtaas baa la amray inay beertaada soo waraabiso oo ilaahay subxaana wa tacala magacaa ku amray in beerta la soo waraabiyo markaasuu wixii ka soo baxa beertan qaybna carruurtaan siiya qaybna waan sadaqaysta qaybna waan ku celiya maca salaama ilaahay subxaana wa tacala isagaa gaar loogu geeyey marka qolo meel degan hadday ilaahay subxana wa tacala ka cabsadaan lafataxnaa calayhim barakaati min asamaa'i walardi alla subxan tala leeyahy laakiin muxuu leeyay walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kanuu yagsibuun laakiin day beeniyeen oo ilaahay subxaana wa tacala ka jeesteen oo alle subxaana wa tacaala ka tageen ayaanu waxaanu ku qabannay waxyaalihii ay kasbadeen baan ku qabanay ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وأنا سبحانه وتعالى قفر ذكري الله سبحانه وتعالى كتغه والله سبحانه وتعالى ذكري سكجسته فإن له معيشة ضنكا وحو ليه قف كان نول عرير ليه عرير كابا لو مر قبرغا لو معنيا منوش ادونكا لو معنيا سي كسبا نقطه الله سبحانه وتعالى وحو ليه قفكي ذكري كجسته oo aniga iga leexda qofka isaga ciriil baan galiya wa nahshuru yawm alqiyamati a'ma wa soo saarana qiyaamahan isagoo nila ninkan dhul ahaan jiray waxbuu arki jiray laakiin marka alla subxaanaه wa tacaala uu soo saaray lagana soo saaray qabrigi laga soo saaray dadka marka la soo saaraya weeye qofkaani waxaa la soo saaray isagoo indhala sian la soconno qofku marba xaaladda uu ku sugan yahay ma qofka lala soo saara qofki ilaahi subxaanaه wa tacaala cibaadadiisa ku jiro geeriyooda waxaa la soo saaraya hadhow qiyaamaha qofkii cibaado ku jira oo waxaa nebiga calayh الsalaatu wasalaam ka sugan qof xaj ku jiray nin xaj ku jira hashi ka dhacay oo qoorta ka jabay nabiga alay slatu wasalam wuxuu yidhi ninkaa isaga ahi hala aaso madaxa ayaan laga daboolin lianna qofka xaajiga ahi madaxa inuu banneeyo weeyaan nebigu wuxuu lehy fainahu yubcaثu yowma alqiyaamati mulabiya qiyaamaha ninkan waxaa la soo saaraya isagoo talbiyeysanaya labayk allahuma labayk isagoo leh ayaa la soo saaraya marka qofka alla subxana wataala wuxuu leeyahay waxaan soo saarayna isagoo indhala maxaa indhalaanta keenay xaqii buu ka indhalaa marku adduunka joogay xaqii buu ka indhalaa marka la soo saarana isagoo indhala baa la soo saaraya marka alla subxana wa tacala wuxu leey waanu qabanay waxay kasbadeen baanu ka qabannay aayad kale subxana wataala wuxuu leey walow ana ahla alkitaabi aamanuu wattaquu xataa dadkii ahli kitaabka alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay hadday alla subxaana wa tacala ka cabsan lahaayeen oo iimaan laga heli lahaa ila marka qofka camalkiisa la aqbalayo aliimaan waa shardi weyn laga helo wey qofkan qofka waa in ilahi subxana wa tacala nebi moxamed rumeeyey ehli kitaab kastoo ad ahayd waa inaad nebiga calayh isalaatu wasalam rumaysa weeyaan marka alla subxana wa tala wuxu le kafarnaa canhum sayi'aatihim waxaan u dhaafi lahayn dembiyaashoodii baan u dhaafi lahayn waxaana gelin lahayn jannooyin baan gelin lahayn intaa loogama hadhan alla subxana wtala wuxu ley walow annahum aqaamuu tawraa ilaa aakhir aaya hadday tawraad iyo injiil oogi lahaayeen oo alla subxaana wa tacala waxaa ku soo dejiyey nebi maxamed alayh isalatu wasalaam oogi lahaayeen waxaanu cunto ka siin lahayn oo cunto ka cun lahayn korkooda iyo hoostoodaba haddaynu kitaabka alla subxana wa tacala u noqonno oo ilaahay kitaabkiisa aynu ku xirnaano allah subxaanaه wa tacala wuxuu naga waraabin lahay meel u naga sin lahay laakaluuba allah subxana wa tala waxay cuni lahaayeen cunto ka cuni lahaayeen korkoodii hoos ay cunto ka cuni lahaayeen keliya waxaa laga helay maxay allah subxaanaه wa tacala iimaan baa laga helay taqwana laga helay abu hurayra radi allahu tacala canhu baa waxaa la weydiiyey taqwadu maxay tahay nin baa wuxuu yidhi taqwa maxaa la yidhahdaa saynu tilmaannay taqwa marka culimmadu ay tacriifinaya intaas safaxaad bay kaga hadlaan oo mid walba wax gaala ku sheego abu hurayra marka ninkii wuxuu ku yidhi hal akhadta طariiqan daa shawk weligaa ma qaado wadda buy qudax leh ninkii markuu abu hurayra weydiiyey ku yidhi abu hurayrow taqwa maxaa la yidhahdaa cabsida alla subxana wa tala sidee bay tahay abu hurayra ninkiiba su-aasha ku celiyey wuxuu ku yidhi weligaa ma qaado ma martay meel oo yacnii waxay leedahay maxay qudax leh wadda qudax leh ma martay abu hurayra radi allahu tacaala canhu ninkii wuxuu ugu jawaabay nacam haa waan maray buu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi fakayfa sanacta maxaad samaysaa marka see samaysay haddaa meel qudaxda martay see u martay qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytu shawk markaan qudaxda ar markaan qudaxda arko cadaltu canhu aw jaawastu bihi aw qasartu canhu markaan qudaxda qudaxda arko meesha aan marayo wuxuu yidhi ama waan ka leexdaa ama waan ka gudbaa ama yani cagta soo ka soo dhigaa abu hurayra radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi daaka taqwa taqwada lagu sheegay waa taas buu yidhi markaa dembi aad aragto ka leexo wax alla subxaana wa taala raalli kahayn baa aragta ka leexo alla subxaana wa tacala wuxuu kugu caroonaya baa aragta ka tag waxyaala dembi baad aragtay waqti lumista isaga tag waxyaalaha noocaasa waxa la yihahda marka qofkaas noocaasihii ayaa waxaa la yihahdaa dembi yani waxa la yihahda qofkaasi ilahay buu ka cabsanaya ninga ibnu muctasiba wuxuu ka qaatay baa la yidhi gabay ka tiriyey arrinkaas abuure la weydiiyey oo wuxuu leeyahay gabaygiisa khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha fahuwa taqwa fahuwa taqwa isaga tag buu leeyahay dembiyada kiisa yar iyo kiisa weyn arrinkaasa wuxuu yahay taqwo ah واصنع كmاaش فوقa أرض di شhawk يحdر mا yarى wuxuu yidhi waxaa samaysaa buu yidhi iska dhigtaa sidii qof meel qudaxa marayaho oo yaعni qudaxdaas iska ilaalinaya laa تaxqirana صaقيiرaة in الجibaaلa min الxasا war dembiga yaroo kaa dhaca haddii dembi yar kaa dhaco ha xaqiran ha orankan waa yaryah dembigan waa yaryah ha oran ha xaqiran maxaa dhacay in الجibaaلa min الxasا yaعni buuraha kana arkayna waa weyn oo intaa laa la egey waxay ka yimaadeen maxay waxay ka yimaadeen ciid yar lasuto wey iyo dhagax lasu geeyey marka haddaan dhaho dembigaan maanta waa yaryahay dembigaanu maanta waa yaryahay oo aan dembi ku socdo waxay noqonaysa wax weyn bay noqonaysaa wa maca dalika nebiga alayh isalaatu wasalaam dembiga saqiirka ah ama dembiga saqaa'irka loo yaqaano fududaysigiisa nebigu waxa uu ku tilmaamay sidii qof xaabo soo gurto o kale dad qori soo urursaday oo nin qori soo qaaday kan qori soo qaaday kan qori soo qaaday nin walba qori yar buu la yimi lakiin markii laysu keenay maxay noqotay qoryo badan bay noqotay dabkiina waa weynaanaya dembi kasta marka yaraa ku dhacda haddaad fududaysto dambi weyn buu kugu noqonaya cadaab buna ku keenaya nin taabiciinta ka mid ahaaba waxaa lagu yidhi markuu isagoo sii dhimanaya waxa dardaaran noo dardaaran baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi uusiikum waxaa idin dardaarmayaa buu yidhi suuradda la yidhaha suuratu naxl aayadda ugu dambaysa ina allaha maca aladiina taqow aladiina hum muxsinuun waxaa idin dardaarmayaa aayadda ugu dambaysa suurada fi suurati naxli oo allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku leeyahay allah subxaanaه wa tacaala waxa uu la jira had iyo goor uu maciisa yahay kuwa alla subxaanaه wa tacaala ka cabsanaya alla subxaana wa iyo kuwaasoo wanaagga samaynaya mawduucan markaa waanu soo wadna u dameeyey oo taqwada alla subxaanaه wa tacala waxaan u gudbeynaa allah subxaanaه wa tacala waxau leeyahay وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الله سبحانه وتعالى وحو تلمام يوليه هدي أي أهان لها ينكو حق الله سبحانه وتعالى يدود في عنو توصن كو كل ما يكسع لديهين الله سبحانه وتعالى إنه ورامن لها إنه يسين لها روب أو تربضان إنه الله سبحانه وتعالى ونسين لها حول أو تربضان وحكم إذا سببها والله سبحانه وتعالى ورزق أسيادي أدون كيسا سلة الرحم qaraabada oo la xidhiiriyo qaraabada xidhiirinteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha allah subxaanaه wa tacaala uu qofka ugu siyaadiyo risqiga uu siinayo xadiis aba hureyre warinayo oo bukhaari soo saarayo waxa uu leeyahay samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul nabiga calayh الsalaatu wasalaam baa waxaan ka maqlay isagoo leh man sarahu wa fii riwaayatin ukhraa man axabba qofkii ay farax gelinayso ama qofkii jecel an yubsada lahu risquh in loo an yubsada lahu fii risqihi qofkii ay farax gelinayso ama jecel in risqigiisa loo fidiyo wa yunsa'a lahu fii ajalihi cimrigiisana loo dibdhigo cimrigiisa loo loo siyaadiyo falyasil ha xidhiiriyo raximahu qaraabadiisa ha xidhiiriyo nebiga calayh isalaatu wasalam xadiiska bukhaari baa wariyey waxa uu leeyahay qofkii ay farax gelinayso oo ku farxaya ama jecel in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu risqigiisa u fidiyo u ballaariyo risqigiisa u badiyo cimrigiisana u siyaadiyo oo alla subxaanaه wa tacala cimri siyaadaa uu siiyo ha xidhiiriyo qaraabadiisa marka qaraabada oo la xidhiiriya waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay subxaanaه wa tacaala uu qofka ku siyaadinayo risqigiisa ilaa imaam الbukhaari raximah اllahu tacala fii saxiixihi uu baab ka dhigtay baabu man busida lahu fi risqi bisilaةi الraxim qofkii loogu fidiyey risqiga loogu fidiye loogu badiyey yacnii qaraabada uu xidhiirinayo saasuu baab ka dhigto xadiiskaana ku keenaya marka haddii qaraabo goys aad noqoto ama qaraabadii goyso waxaad ogaataa in alla subxaanaه wa tacaala yani aad dembi ka gashay lianna axaadiis badan baa suganoo nebiga calayh isalaatu wasalaam uu leeyahay ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy maalinta qiyaamaha qof kastaoo qaraabo ku gooyey anna waan kugoyn anna waan goynaya qofkii qaraabo ku gooyey anna waan goynaya xadiis kale wuxuu leeyahay qaraabadu waxay qabsanaysaa carshiga alla subxaana wa tacaala bay qabsanaysaa oo alla subxaana wa tacala uga dacwoonaysaa ciddii goyn jirtay marka ciddii qaraabada goyn jirtay alla subxaanaه wa tacala in dembiga gasho ogow qofkana waxaa ilaahay subxaanaه wa tacala ugu siyaadinaya risqiga waxa uu siinaya waxa weeye qofka inuu qaraabada xiriiriyo nebiga calayه الsalaatu wasalam xadiisku wuxuu ku leeyahay ma jiro dembi adduunka lagu soo dedejiyo saaxiibkiis qofka dembigaa galay ciqaab loogu soo dedejiyo weliba iyadoo loo dibdhigay ciqaabtii aakhirana waxa loo yaqaano qofka qaraabada gooya iyo qofka waalidkii caaqnimada ku sameeya labadaa qof qofka waalidkii caaqnimada ku sameeya oo micnaha waalidkiis aan tixgelin oo aan waalidkiis u baarnimo samayn oo aan waalidkiis xushmayn oo caaqnimo ku sameeya waxa cuquuq waalidinka loo yaqaano weeye iyo qofka qaraabada gooya wuxuu nebiga calayh isalaatu wasalaam leeyahay ciqaabta waa loo soo dedejiya adduunkaa lagu ciqaaba iyadoo weliba aakhirana lagu ciqaabi doono oo alla subxaanahu wa tacala dib ugu dhigay mid kale u firsada ikhwaani waa qaraabogoyska iyo waalidka oo waxa weeye aan loo baarnimo samayn laguna caaqnimo sameeyo qof baa laga yaabaa intuu waalidka aan u baarnimo sin lakin bannaanka ka mara laakiin qofka hadduu cuquuqnimo ula yimaado oo yacni uu dhibo oo qofka isagaah dembigaasu leeyahay waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dedejiyo adduunka marka uu joogo ciqaabta u soo dejiyo markuu aakhiro joogana ciqaab kale buu leeyahay xadiiskaas intaa saxiix weyn waxay ku daraan xadiise kale xataa ana ahla albeyti liyakunuu fajara fatanmuu amwaaluhum wayakturu cadaduhum ida tawaasaluu waxaa laga yaabaa buu leeyahay ilaa xataa dad meel degani reer meel degani ay dad faajiriin ay yihiin waa faajirin weeye ilahay kumaba xirnaba oo maca daalika maalkooda u bato carruurtooda u badato oo yani iyagu tiradooda ay bataan maxaa dhacay waa xiriirinta isxirinayaan xiriirinta isxirinayaan marka nebiga alay isalaatu wasalaam wuxuu noo ammaanay qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka doonaya in risaaqadda lagu badiyo oo alla subxaanahu wa tacaala cimrigaaga kuu siyaadiyo ha noqoto cimri alla subxaanaه watacala dib kugu dhigay culamada qayb waxay yidhahan maya cimrigiisa loo barakeenaya waxaa arkaysa qof siddeetan jira iyo qof kaloo siddeetan jiro aan isku mid ahayn oo mid ordaya midna u socon karin ba arkaysa waa barako cimrigaa weeyaan marka qofkii doonaya in cimrigiisa loo ballaariyo irsaaqadana loo badiyo qaraabadaada xiriiri buu leeyay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid ah waa bobsinina insha allahu tacaala waxaa ka mid ah waxyaalaha alla subxaanaه wa tacaala qofka irsaaqadda ugu siyaadiyo attacabud اlxaq lilahi subxaanaه wa tacala qofku markuu cibaadaysanayo cibaadada dhabtaa alla subxaanahu wa tacaala baa iskale ilahay u cibaadayso ilahay cibaadadiisa badi qofkaasi ilahay irsaaqadda kuu badinaya nebiga alayh isalaatu wasalaam xadiis ibn maajah uu warinaya tirmadi saxiixa wuxuu leeyahay axmed ibn xambal fii musnadihi waxau leeyay nebiga alayh isalaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay waa xadiis qudsiya weeyaan allah subxaanahu wa tacaala in allaha subxaanahu wa tacaala yaquul ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghina ibna aadamow waxaad u banbaxdaa u soo jeesataa cibaadadeeda markaad ii cibaadaysato muxuu allah subxana wa tacala leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay amla'u sadraka khina qalbigaagan waxaan ka buuxinayaa maxay hodontinimo qalbigaagan waxaan ka buuxinaya hodontinimo waana waxa weeye qofka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa ka dhigo khina ka dhigo qof baa laga yaaba maal uu haysto intaas oo lacaga buu haystaa intaasoo xoolaa buu haystaa waana maqan yahay oo qalbigiisa waxa ka maqan waxa weye khina nafsi baa ka maqan marka allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay amla'u sadraka qina wa asuddu faqraka haddaad cibaadadeeda u bambaxdo oo aniga ii soo jeesato o i cibaadaysato laabtaadana deeqsinimaan ka buuxinaya iyo hodontinimo faqrigaaga baahidaadana waa daboolaya baahidaadana waa daboolaya waa marka alla subxaana wa tacala u cibaadaysato weeyaan wain laa tafcal haddaad saas samayn weydo sow maaha mala'tu yadayka shugla walam asud faqraka waxa uu leeyahay haddii laakiin asaa samayn weydo aniga cibaadaysan weydo hortaada waxaan ka buuxinaya mashquul baan ka buuxinaya dad waaweyn dad badan baa laga yaabaa inay masaajidba imaamba oo waxay mashquul yihiin ku yihiin jirin shuqulna ma hayaan laakiin qalbigooda shuqul baa la geliyay lianna allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisii baa ka tageen marka nebiga alayh isalatu wasalaam wuxuu leey ilahay wuxuu leeyahay faqrigaagana ma ooda ma oodayo wamaca daalika ba arkaysa qofku inuu maqan yahay oo wax kastoo qofku uu haysto uusan ku qanacsanin ordayo marka shardi waxa waye qofka inuu allah subxaanahu wa tacala u soo jeesto cibaadadiisa oo alla u cibaadaysto marka alla cibaadadiisa la nimaadno wuxuu alla subxaanahu wa tacala noo siyaadinayaa yacni waxa weeye wuxuu alla subxaanahu wa tacala noo siyaadinayaa risqigu noo siyaadinayaa waxaa ka mid a waxyaalaha alla subxaanahu wa tacaala uu risqiga ku bixiyo kuna siyaadiyo altawakul cala allah ilaahay subxaanahu wa tacala inaan tala saarsanno ilahay talada u dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala talada u dhiibo waxa uu leeyahay ee nebiga alayh salatu wasalam xadiiska cumar radi allahu tacala canhu wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi low annakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarzaqu tayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaana waxau leeyahay nebiga calayh salaatu wasalaam low annakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi haddaad alla subxaanahu wa tacaala tala saarsan lahaydeen ilahay dushiisa haddaad tala saarsan lahaydeen tala saarsidhaba larasaqakum kamaa yarzaqu tayr alla subxaanahu wa tacala wuxuu idin irsaaqi lahaa sida uu shimbiraha u irsaaqo shimbiraha sidee baa loo irsaaqaa marka waxau ley nebiga alayh isalaatu wasalaam taqduu khimaasan wataruuxu bitaana waxay subaxdii kala haysaa oo baxaysaa iyadoo boglaalan subaxdii meel waxba kuma oga cid maaragtay mushahar siinaysaa ma jirto cid meel raashi u dhigta ma jiro marka waagaas uu baryo oo qoraxda soo baxda dhaqaaqaysa iyadoo boglaalan oo gaaja hayso nebigu wuxuu ley wataruuxu bitaana way soo laabanaysaa iyadoo caloosha u buuxdo marka ilaahay bay tala saarsatay tala markaa saarsanaysa waxaa loo loo baahan yahay asbaabta inaad qaadato haddaa qor guri isku xidho idhaahdo ilaahay baa tala saarsanaya cunto cuni maayo taa lagaa yeeli maayo taa lagaa yeeli maayoho alla subxaanahu wa tacaala tala saarso asbaabtiina qaado weeyaan marka nebigu wuxuu leeyay haddaa alla tala saarsan lahaydeen tala saarsiga dhabta ah wuu irsaaqi lahaa siduu shimbiraha u irsaaqo li'anna subaxdii bay baxdaa iyadoo gaajaysan waxay soo laabataa iyadoo waxa weeye caloosheeda u buuxdo waxaa ka mid a waxyaalaha alla subxaanahu wa tacaala uu irsaaqadda ku badiyo alinfaaqu fii sabiili اllah jidka ilahay wax ku bixi jidka ilaahay inaad wax ku bixiso waxaa jidaha la yidhaha meel kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacala raalli ka yahay meel kasta alla subxana wa tacala raalli ka yahay masaajidkana wuxuu u baahan yahay lacag u baahan ku bix madarisa la dhisaya ama dugsi baa la dhisaya lacagtaa ku bixi agoon baa wax la siinaya lacagtaa ku bixi haddaad lacagtaas aad bixiso maalka haysato bixiso ilahay waa kuu bedelaya oo alla subxana wa tacala qur'ankiisa wuxuu ku leey wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu alla subxaanahu wa tacala wax kastoo aad bixisaan oo la baxdaan alla wuu idin gadaal marinaya wamaca daalika allah subxaanahu wa tacala wuxuu leeyay waanfiquu mima razaqnaakum buu leeyahay u fiirsada maalka inagu ma lihinba lacagta inaga laydin siiyo xoolahan arkaysa inagu ma lihinba alla wuxuu leeyay waxaad bixisaan waxaad wax ka bixisaan waxaa idin siinay anagu allahba iskaleba wamaca daalika ilaahay subxaanahu wa tacala maalka saynu tilmaannay qolo gaaruu siiya wuxuu nebiga xadiis kale ku leeyahay oo saxiixa ilahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay xadiis saxiixu ku lahaa ina lilaahi cibaadan yausuhum bilmaal ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommuu leeyahay uu maal ku gaal yeelay maal baa la siiyey waxa la ninkan inay bakhaarro u furan yihiin intaasoo xoolo u socdaan ninkanna xuma haysto ilaahay baa gaar uga dhigay lakiin maxaa uga dhigay wayna suganna weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommuu leeyahay gaar ah uu maalka ku gaar yeelay muxuu saa u samaynaya alla subxaana wa tacaala limanaafici alcibaad addoommada inay wax taraan baa loo siiyey lacagta in laiskama kaa siin lacagtan arkaysid in iskama kaa siin inaadna meel walba cagta kuu buuxdo dadkii muslimiinta ah xamar joogay baydhabo joogay meelaha joogay baaba'ayaan gaajo dirayso inaad ogaato weeyaan waa inaad ku fikirto alla muxuu lacagtan kuu siiyey bakhaaran alla subxana wa tacala muxuu kuu siiyey ilahay guryahan muxuu kuu siiyey dadka masaakiinta ah oo muslimiintaan ay baaba'mayaan dhammaanayaan wayna mar ku fikirta weeyaan marka wuxuu leeyahy alla subxaana wa tacaala waxaa loo siinaya maalka qoladan gaarka ah limanaafici alcibaad inay addoommada wax taraan allah subxana wa tacala wuxu leeyahy faidaa manacuu haddii ay diidaan oo maalkii bixin waayaan xawalahum allahu alla wuu ka soo qaada iyagii ilahi wuu ka soo wareejinaya wuxuuna siinaya buli alla subxana wa tacala qolo kale wuu siinayaa addoomada wax siisa marka lacagta innaga jeebkeena ugu jirta inagu ma lihin ilahi subxana wa tacala baa na siiyey laakiinse wuxuu noo siiyey inaan addoommada wax ku tarno meeshii loo bahan yay wax lagu taro ayaa allah subxana wa tacala noo siiyey wuxuu nebiga alayh isalaatu wasalaam leeyahay xadiisku leeyahay anfiq ya bna aadam xadiis qudsi weeye wuxuu leeyahy nabiga ilahi subxana wa tacala ya bna aadam anfiq unfiq calayk war wax bixi waa hal lagu siiye maalka la bax wax bixi ilahay waa ku siinaya haddii waxaad haysta bixisa ilahay meelkalo kaga keenaya ilahay baa damaanad qaaday oo wuxuu leeyahay wax bixi waan ku siinaya maalkana sidiisaba markaa wax ka bixisa way badanaysaa maalka markaa wax ka bixisa way badanaysaa inaad ogaato weeyaan nebiga alayh isalaatu wasalaam waqti waa la gaara obogsanaya insha allahu tacala madax xadiis waxa uu leeyahay nebiga alayh isalaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyay maa min yowmin yusbixu fiihi alcibaad ilaa malakaana yanzilaan ilaa wa malakaana yanzilaan maalin waagu baryaa ma jiro ilaa laba malag baa soo dega subax walba markuu waagu baryay laba malag baa loo xilsaarsaday ila malaa'igta ilahi subxaana wa tacala qoloba gaar bay xil u leedahay gaara marka malaa'ig baa waxa alla soo diraa laba malag baa soo degaya fayaquulu axaduhuma midkood baa wuxuu leeyahay allaahuma acطi munfiqan khalafa ilaahu qofkii maanta wax la baxay oo wax sadaqaystay ilahay badelkaasi malaa'igta ducadeyna mustajaaba weeyaan ilahay qofkii maanta wax sadaqaystay badelkeedasi kan kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafa ilaahu qofkii maalkiisa maanta haystay oon waxba la bixin ilahu maalka baabi labadaa malkaasi leeyihin ilaa waxa weeye subax walbana way yimaadaan saasay yidhaahdaan malaa'igta ducadoodana waa taqaanayn waxa weeye way kacaysaa weeyaan nebiga alayه الsalaatu wasalaam bilaal buu maalin wuxuu ku yidhi yaa bilaal walaa takhsha wuxuu yidhi yaa bilaal wax bixi buu yidhi bilaalow wax bixi walaa takhsha man dal carshi iqlaala ilaaha subxaanaه wa taعala carshiga weyn iska leh xaggiisa ha ka cabsanin fakri ha uga cabsanin ilahi subxaanaه wa taعala yabsudu risqa liman yashaa ilaaha subxaanaه wa taعala carshiga weyn iska leh fakri ha uga cabsanina waxaad haysa bixi buu ku yidhi bilaal nebiga alayه الsalaatu wasalaam waxaad ogaataan allah subxaanaه wa taعala waxa uu nagu irsaaqaayo oo risqiga nagu siyaadinayo waxaa ka midaba dadka masaakiinta wax la siinayo nebiga xadiis wuxuu ku leeyahay hal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum war wax ma laydinku gargaaraya oo gargaarkan ma ku helaysaan iyo risqiga layna siinaya ma ku helaysaan ilaa dadka ducafada ah ina wax siisaan mooye dadka ducafada markaa wax siiso oo wax la baxdo waxaa badanaysa waxa weeyaan ilahay subxaanaه wa taعala risqiga kuu siyaadinaya marka way badan yihin ikhwaani sababaha uu alla subxaanaه wa taعala qofka ugu siyaadiyo irsaaqadda laakiin intaasoo kusoo koobayna insha allahu taعala waqtiga gaaban awgeed waxaan kusoo gebagabaynaya intaa wallahu subxaanaه wa taعala aclى وأعlam وjaزakum اllah khayr وasalaamu اllahi عalaykum وraxmat